bismi illaahi raxmaani iraxiim salaamullaahi calaykum subax wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada qodobada ugu door karoon warka radio muqdisho uu subaxnimadan idinkugu talagalay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo mas-uuliyiin ka tirsan hay-adaha kala duwan ee dowladda ayaa xalay waxa ay ka qayb galeen munaasabada casho loogu sameynayay ciyaaryahanadii ka socday gobollada dalka oo gobolka banaadir ay ku jirto kuwa oo ka qayb galay ciyaarihii gobolada ee ka soconayay garoonka banaadir stadium ee magaalada muqdisho iyadoo madaxweynuhu halkaa uu ka jeediyey khudbad badana uu kula dardaarmayay dhallinyarada ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake ayaa ka qayb galay munaasabada lagu maamuusayay sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegatay markii la dhisay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka isaga oo sheegay in guddigu maanta uu marayo meel wanaagsan wasaaradda waxbarashada soomaaliya ayaa sheegtay in dhowaan lasoo bandhigi doono natiijooyinkii ay kala galeen ardaydii u fadhiisatay imtixaanaadkii sana dugsiyeedka sanadaha labada kun iyo shan iyo tobanka labada kun iyo lix iyo tobanka shir looga hadlayay doorashooyinka sanadkan lagu wado inay ka qabsoomaan soomaaliya ayaa macadka cilmi baarista ee heritage waxa uu ku qabtay magaalada bretoria ee dalka koonfur africa taliska ciidanka cirka soomaaliya ayaa ka codsaday maalqabeenada iyo bulshada soomaaliyeed inay ka qayb qaataan dayactirka lagu sameynayo xarumihii ay lahaan jireen ciidanka cirka waxgarad iyo siyaasiyiin ayaa iyana waxa ay ka qayb galeen shir looga hadlayay qaabkii dib loogu furi lahaa wadooyinka soo gala degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan iyadoo la sheegayo inay kala xiran yihiin waddada isku xirta jalalaqsi iyo buulo barde ugu dambayntiina wararka dibadda waxaa ka mid noqon doona waxaa weli sii soconaya ololaha doorasho ee dalka maraykanka iyadoo si weyn warbaahinta hadallo adag ay isku dhaafsanayaan haweeneyda la yidhaahdo hillary clinton iyo ninka kale isana aadka ugu weerara dhanka warbaahinta hillary clinton ee la yidhaahdo donald trump
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjada f m ka ee dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satellite adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life stream guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa redio muqdisho ka dheeho boggeena redio muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka redio muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu door karoonaa warka radio muqdisho uu subaxdan idinkugu talagalay waana subax khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha toddobaad sannada labada kun iyo lix iyo tobanka warka saaka waxaa soo saaray maxamed yuusuf anigoo cabdirasaaq maxamed faarax shiinaana waa idinla socodsiinayaa warkii oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa xalay waxa uu ka qayb galay munaasabad casho loogu sameynayay ciyaaryahanada ka socda gobollada dalka oo ay banaadir ku jirto kuwa oo ka qayb galay tartankii ciyaaraha ee lagu soo gebagabeeyey garoonka banaadir stadium ee magaalada muqdisho madaxweynaha ayaa inta uu khudbada jeedin meesha waxaa lagu soo bandhigay kaalimo suuganeed oo ka tarjumaya ciyaaraha iyo isdhexgalka bulshada muhiimadu ay u leeyihiin horumarka iyo nabadda dalka sidoo kale waxaa halkaa lagu soo bandhigay ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka oo ay dhaantadu ka mid tahay iyadoo ay aada ula cajabeen dadkii kasoo qayb galay munaasabada oo lagu qabtay xarunta dowladda hoose ee magaalada muqdisho mas-uuliyiin kala duwan oo hadlay ayaa waxa ay sheegeen inay aada ugu faraxsan yihiin qaabka iyo ciyaaraha wanaagsan oo ay soo bandhigeen dhallinyarada kala matalaysay gobollada dalka waxaana ay sheegeen in ciyaartu ay kusoo gabagabowday jawi aada loogu farxo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ugu dambayntii la hadlay dhinacyadii kala duwanaa ee munaasabada kasoo qayb galay ayaa marka hore wuxa u mahad celiyey maamulka gobolka banaadir siduu ciyaaryahanada usoo dhoweeyey isagoo sidoo kale aad u ammaanay shacabka ku nool magaalada muqdisho oo kaashanaya ciidamada amniga sida wanaagsan oo ay usoo dhoweeyeen ciyaaryahanada iyo qaabka loo sugay jawiga halka ciyaaruhu ay ka dhacayeen madaxweynaha ayaa waxa uu kula dardaarmay dhammaan ciyaaryahanada inay yihiin kuwo walaalo ah islamarkaana looga baahan yahay sida hadda la isku baray inay iskula xiriiraan islamarkaana ay iska warhayaan halka ay wax marayaan waxa uu sheegay in ciyaaruhu ay yihiin kuwa ugu wanaagsan ee markaa ka qayb qaata horumarada iyo nabadgelyada dalka wuxuuna sheegay in dhalinyaradu ay lafdhabar u yihiin dhismaha amniga iyo horumarada kale ee kala duwan ee dalka waxa uuna sheegay in mar waliba looga baahan yahay dhalinyarada inay noqdaan hormuudka nabadda u horseeda soomaaliya ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake ayaa isna waxa uu ka qayb galay munaasabad lagu maamuusayay sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegatay markii la dhisay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka waxa uuna sheegay in guddigan maanta meel wanaagsan ay waxmarsiinayaan ra-iisul wasaaraha ayaa munaasabada uu ka hadlay waxa uu sidoo kale sheegay in guddigu ay wax badan usoo qabsoomeen waxyaabo kalena ay u dhiman yihiin
waxaan arkanaa hoos inta ka boodno ta u koraysan aan boodno marka waxaan shaqo weyn aan arkanaa runti in aan ka tagno qabiilka habka aan hadda annaga soo abaabulno oo maanta aan tagno horumar in xisbi siyaasadeed ummaddaa soomaaliyeed gees gees dadka degan inay fakar iyo siyaasad wadaagi karaan ana waxaan arkaa taas ina samayn karo qaabka hadda annaga aan u diyaarin labada kun iyo labaatanka waxaan rabaa insha allah intayna dowla goboleedyada iyo hadda madasha la gaarin in wasiirka gudaha iyo iyo guddiga ay talo iska warsadaan si madasha hadda soo socota loo geeyo oo aan fakarka isa dhowda aan noqono fakar annaga aan qaadano aan noqono qaadano loona bandhigo maandaydka soo socda dowladda imaanaysa haddii la yidhahdo runtii suu sheegay wa wasiirka gudaha maanta meesha ay joogaan waa meel yani rajo gelinaysa dalka halkaas sano yani hay-adihii tan carabtay ka qayb noqdeen waxay maanta taya ahaan ka qayb galeen intaasoo khibraday leeyihiin waa aaminsanahay hadda doorashooyinka socda inay gacan ka geysan doonaan sidaed u markaa shaqaynaysid meesha lagama baahdo dadku annagoo dhan degdunaysaa mahay meesha hadda dabka jiraan biyaha ku qabanayna loo baahaya inaan biyaha ku qabano marka ayagana doorashadana waxay ka qaadanayaan insha allah rool badanna ku yeelan doonaan laakiin anagu waxay leedahay guddiga hal nin oo dadaalan aan wata waxa ugu weyn oo shaqada guddiga noqon doonta waa run sharciyada doorashada waa loo baahan yahay sharciyada kaleeto o dhan waa loo baahan yahay laakiin shaqada idinkugu weyn waan u malaynaya xadda ka dambaysa loo baahan yahay
ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake ayaa dhanka kale waxa uu dardaaran uu u jeediyey guddiga oo hal sano jirsaday
ogaada haddii gool gool ka dambeeya oo goolkan na uu ogsoon yahay doorashada maanta dhacaysaa xabkeeda kan kalena uusan u hayn dadkaan sosolan soconay haddaana dadka gaabska ku jira aan dhis yani maaragtay isarkeyni waxaa adkaanaysa mari doorasho guud inay dalkaan ka dhacay marka waxaan idinkanaa runtii wacyigelin gobol kasta iyo degmo kasta oo dalkaan ka tirsan in la gaarsiiyo waxa labada kun iyo labaatanka loo baahanayo mar alla marka aan isku raacno wacyigelin aad u baahad weyn runtii in laga shaqeeyo sidii loo gaarsiin lahaa degaanada gobolada yani civil education waxaan waxa ay yihiin dadku sida doorashada loo galayo dadkiiba markaas yani ka maaragtay fahamsan in sharciyadii laaflaagaraajinayda marka kumasi dheeraanayo iga aan ka cudurdaaranaya maanta saddex xogaydan soo daahay runtii marka la xambaliyo guddoomiyaha iyo guddiga runtii waan la rajaynaya insha allah meeshaa meel ka fiican sanad soo socda iyo in meel sadaa leelihiin oo annaga waxaan bilaabaynaa intaynan kursiga ka tegin wixii aan ku darsan karna inaad
codkaasi wuxuu ahaa ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya cumar cabdirashiid oo markaa la hadlayay een, guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka oo hal sano ay kasoo wareegatay markii la magacaabay isagoo sheegay inay wax u qabsoomeen waxyaabo kalena ay u- ay u dhiman yihiin isaga oo sheegay in doorashada qaabkay ugu talagaleen in si wanaagsan ay u dhacdo haddii ay rabaan ay marka hore iyaga dhexdooda ay keenaan midnimo iyo wanaag iyo halfar inay noqdaan dhinaca kale shir looga hadlayay isla doorashooyinka sanadkan labada kun iyo lix iyo tobanka soomaaliya ka dhaci doona ayaa macadka cilmi baarista ee la yidhaahdo human resource waxa uu ku qabtay een, magaalada bretoria ee dalka koonfur africa haddaba shirkaas waxyaabihii kasoo baxay axmed cumar muye ayaa stuudiya igula jira axmed shir looga hadlaya doorashooyinka sanadkan lagu wado in soomaaliya ay ka dhacaan oo uu qabtay macadka cilmibaarista ee human ayaa lagu qabtay magaalada bretoria ee koonfur afrika kulankaasi waxaa ka qayb galay wafdi ka socda soomaaliya oo uu ka mid yahay xildhibaan faarax sheekh cabduqaadir danjiraha soomaaliya u fadhiya dalalka afrikada koonfureed jamaal barow qunsulka safaaradda mudane maxamed cali mari nabadoon xubno matalaya jaaliyadaha soomaaliyeed ee qeybaha kala duwan xubno ka socotay wasaaradda arrimaha dibadda koonfur afrika iyo aqoon-yahano u dhashay dalkaasi danjir jamaal barow ayaa khudbaddiisa ku sheegay in dowladda soomaaliya ay ku shaqayso shan tiir oo ay muhiimadda koowaad labaad iyo saddexaad siiso ammaanka xaaladda dalka soomaaliya ay hadda ka duwan tahay sannadihii hore sida ay ahayd xildhibaan faarax cab- sheekh cabduqaadir oo khudbaddiisa ka jeediyey halkaasi ayaa waxa uu sheegay in dowladihii hore ee kumeel gaarka ahaa lagu soo dooran jiray meel ka baxsan soomaaliya balse hadda horumar badan laga sameeyey oo ay doorashada markii labaad ka dhici doonto maamul goboleedyada soomaaliya iyo caasimadda intaba shirar kale oo looga hadlayo doorashooyinka soomaaliya ayaa sidoo kale ka dhici doona magaalooyinka cape town iyo durban ee dalka koonfur afrika iyadoona si weyn loogu faaqidi doono arrimaha doorashooyinka soomaaliya maasanid axmed taliska ciidanka cirka soomaaliya ayaa waxa uu ka codsaday maalqabeennada iyo dadka kale oo ilaahay wax siiyey in ay ka qayb qaataan dhismaha xarumihii ciidanka cirka soomaaliya oo hadda dib u dayactir lagu sameynayo sareeye guute maxamed sheekh cali debla beelood oo la hadlay warbaahinta qaranka soomaaliya ayaan arrintaasi inoo sheegay annaguna diyaar u nahay dhallinyarada soomaaliyeed inaan ku soo dhaweyno laakiin dhallinyarada soomaaliyeedna waxaa laga rabaa duruufaha jira inay u adkaystaan anigu ciidanka anoo lix iyo toban sana jiraan kusoo biiray maantana toddobaatan iyo lix marka qof walba hadduusan u dul qaadanin uusan u adkaysanin ninkeeda eh, eh, waxba ka gaari maayo laakiin haddaad u he- u dul qaadato ood u adkaysto waad ka gaaraysaa marka dhallinyarada duruufta duruufaha jira yaynan u qaadanin duruufahan inay yihiin kuwa joogta kuwa joogta maaha marka inay u adkaystaan duruufaha u adkaystaan eh, ciidankooda kusoo biiraan eh, wax ku darsaan ummadda soomaaliyeedna waxaan leeyahay war ciidankii adinkaan idinka rabaa inaad dhisataan waatan xaruntii haddaad hadda masuur haystaan aad ka qaadi laheedeen waa ku faraxsanaan lahaay xaruntii laga aasaasay ciidanka difaaca qaranka ama ciidanka militariga soomaaliyeed xoogga dalka soomaaliyeed wasaaradda gaashaandhigga waatan saas ah waana waxay soomaalida dhisan karta wax weyn ma aha saddex ganacsato oo sotogtaa maanta berri dhisan marka ayagay sharaf eh, horta saraakiishu ayagu xoogooday bixin karaan ama dadka ciidanka ka tirsan xoogooday bixin karaan iyo caqligooda iyo fikirkooda iyo waxooday abuuri karaan laakiin dhaqaale ayaguma haystaan Eh,
kaasina wuxuu ahaa taliyaha ciidanka cirka soomaaliya sareeye guuto maxamuud sheekh cali dable baylood oo dhalinyarada soomaaliyeed ugu baaqayay in ay kusoo biiraan ciidanka cirka soomaaliya isagoo dhanka kale maalqabeennada ugu baaqay inay ka qayb qaadaan ee dayactirka lagu sameynayo xarumihii ciidankaasi uu ku shaqayn jiray wararka naga soo gaaraya degmada jalaqsi ee gobolka hiiraan ayaa iyana waxa ay sheegayaan in shir halkaasi ka dhacay oo ay yeesheen odayaal siyaasiyiin iyo saraakiisha ciidamada soomaalida iyo kuwa amisom lagu lafaguray qaabkii ciidamadu ay isugu furi lahaayeen waddooyinka gobolka hiiraan oo qaarkood ay xirteen argagixisada soomaaliya iyadoo odayaashuna ay soo jeediyeen in aan loo dulqaadan karin in degmooyinka waddooyinka isku xidha ay argagixisadu ay xirato nabadoon cabdulaahi carab oo shirkaasi kadib warbaahinta qaranka la hadlay ayaa waxa uu yidhi
adeer saad u sheegti waayo xaqiiqda degmada dawladdu si baahi weyn ay qabtaa oo aad isa leeraha sida wadawooyinka oo kale ah haddii mar wadawooyinka ay go-on yihiin baahidooda wax lasoo koobi kara ma ahan oo aad baa maanta culays ugu jiraa meeshaas marka wuhuudaas aan kulannay oo ama amisom ama dawladda ahayd waxay nagu yiraheen haddii isa leeraha wadawooyinka waa furina waana soo noqonayna hay nagu yiraheen saasaan maaragtay isa leeraha ayaan ku wada hadalnay xagga ilaahay baan wax ka furmi karaan oo bini aadan hadda waa culayskiisa waa is ogtahay waxay tahayna waa loog yahay laakiin ilaahay xaggiis baan maaragtay un aan un rajo ka qabnaa ilaahay maaragtay nabad maaragtay oo un samada ka timaada allah noo keeno annagu ilaahay baan baryaynaa saaq baan ku jiraan dadka ku nool degmooyinka gobolka hiiraan hoostaga xaaladooda waa sidee ma wadooyinkay ku dhiban yihiin oo maleeshiyaadka al-shabaab ay dadku ku dhibaateeyaan
haa wadooyinka haa wadooyinka waa ku yihiin haddii tahay hiiraan maaragtay usuma ma isu gudubto ama degmo ahaan ama tuulooyin ahaan ama sida gobolka oo kale wax isu gudama jiraano ninba meeshiisuu ku xiran yahay diyaarada hawada ka timaada wax hadda oo faraaqaysa malaha qeybaha kala duwan ee shacabka ku nool degmada buulo burdi iyo degmooyinka kale sida jalalaqsi ayaa kulanka ka qayb galay mise dad gaar ah oo saraakiisha ay ka mid yihiin ayaa kulankaasi loogu talagalay
degmooyinka sida ku sheegay waayo goboladana way isu gudbaan waxad maaragtay un diyaarad ku imaada ma ogi hadda wax gaadidooda ku maran jiraano marka waa wax un degmada eh oo sida odayaasha oo kale iyo dhalinyarada iyo wax garadka magaalada iskugu yimid ay ahayd maahan wax hadda oo oo ama tuulo kale ka yimid ama un degmo kale ka yimid ma leheen waan gartay haddii aad saraakiishu aada wada hadasheen oo sidii loo furi lahaa waddooyinkaasi aad ka wada hadasheen marka dhankiinu maxaa idinku baahiyo ah oo aada u gudbiseen oo dhanka saraakiisha baahiyihiina markaan kasoo tagno kadib diyaar ma u tihiin in howlgallada ka socda gobolka hiiraan in dadka shacabka ee deegaanadaasi ku nool aad ku dhiirigelisaan inay ka qayb qaataan howlgalkaasi saad u sheegto adeer waxa waaye xaqiiqdii in laysu gudbo dantaa ku joogto oo maaragtay awalba waa laysu gudbi jiray wax walbana waxaa maaragtay caafimaad u ah in laysu gudbo oo laysu marin oo maaragtay waddooyinka cawska ka baxay lasu maro oo haddiis a la yidhaahdo oo las booqdo wax weyn baa ku jiro laakiin hadda wax isu booqdo ma jiraan wax isu tagana ma jiraano waaba
kaasina wuxuu ahaa nabadoon cabdilaahi carab oo ka qayb galay shir saraakiil ciidan iyo siyaasiyiin iyo odayaal ay ku yeesheen degmada jallaqsi ee gobolka hiiraan kaa oo looga hadlayay qaabkii argagixisada looga wareejin lahaa qaar ka mid a waddooyinka gobolka hiiraan oo ay xireen wasiirka waxbarashada soomaaliyana waxa uu sheegay in dhowaan lasoo bandhigi doono natiijooyinkii ay kala galeen ardayda soomaaliyeed ee imtixaanaadka u fadhiistay dhowaan kuwa oo galay imtixaanaadka sanad dugsiyeedka labada kun iyo lix iyo tobanka labada kun iyo shan iyo tobanka haddaba natiijadaas iyo waxay kusoo kordha dhegaystayaal wararkeena iyo barnaamijyadeena soo socda ayaan idinkugu soo gudbin doonaaye buundada marta degmada galbahaarey ee gobolkaasi waa buundada gobolka gado oo muddooyinkan burbur uu ku yimid dagaaladiina ay dhibaato ay soo gaarsiiyeen ayaa hadda dib u dayactir lagu samaynayaa weriyaheena cabdishakuur cismaan ayaa warkan faahfaahinaya lada garbaharey ee xarunta gobolka gado muddo badan oo dhibaatooyin ay ka jireen magaaladaasi hadda waa ay soo kabanaysaa wararka ka imaanaya magaalada waxay sheegayaan in ay dib usoo laabanayaan si tartiib tartiib ah adeegyadii bulshada waxaa kaloo magaalada ka socda dhismayaal aada u ballaaran waxaa qayb ka ah buundo isku xiraysa xaafadaha magaaladaasi oo hadda dhismo lagu bilaabay sida radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya uu u sheegay guddoomiye ku-xigeenka degmadaasi cabdi barre maxamed
ma maro waxaa waaye cashuurta markay garbaani ka imaan karto waa garan kartaa marka iyada waa wax iska yar wey waxa iyaga ana waxaa weye way socotaa waxbaa lagu kabaayo dadku cashuur la qaado ma ahee shacabka waxay bixiyaan buundooyinkan hadda la dhisayo dadka shacabka oo magaalada geliya ganacsatada lacagaha isku dayan baa hadda laba buundo waaweyn oo magaalada dhexdeeda isu marsiya laga dhisayaa marka cashuure iyo iso inay isu horumariyaan bay bulshadu iy go-aansata marka cabdi barre maxamed ayaa intaa ku daray in bulshada deegaanka iyo maamulka ay iska kaashanayaan dhismaha buundadan waxaa kaluu sheegay in dhinaca waxbarashada horumar la taaban karo ay magaalada ka samaynayso waxbarashada caafimaadku fiican yihiin iskuulaha ka jira dugsi sare iyo maaragtay dugsi hoose labadaba oo dhowr ah marka caafimaadku waa shaqeeyaa hay-ad baa xoogaa kaalmaantaas siiso isbitaalkana oo jaariyadada ay dhiseen oo maaragtay la hagaajiyey oo qalabkii iyo hadda la dhamaashan jiray wuu jiraa oo dhakhaatiirkeedii iyo waxaa rajaynayna oo dad jaariyada gobolka u dhashay ay maaragtay abaabuleen oo dayactir badan ay ku sameeyeen taasna waa kagaari kii hore oo la shaqaynaya qolaha ed ay garab ka siinaysay bulshada kooxaha nabaddiidka ayaa mararka qaar si dhuumaalaysi ah tuulooyin hoostaga garbahaarey waxa ay ku dhibaateeyaan bulshada deegaanka bulshadu way diyaarsan tahay masalan tusaale yar baan ku keenayaa tuulo barwaaqo oo kale waxay noo jirtaa labaatan kilomitir unaha wiya waxay u dhahaysaa degmada garbahaarey waa meelaha hadda ugu waaweyn oo maaragtay ay nimankaan ka- ka maaragtay ka sugaystaan oo maaragtay ay degan ay ay ay ay taagan yihiin meesha hadda caqabada koowaad annaga haddaanka garbaare aana nagu aha weeye ilaa iyo dhowr iyo soddon qof baan ku dilay oo dadka gaarileed ahay oo ka adeegan jiray meesha dhantaasoo baabuur waa lagu gubay oo maaragtay baabuurta qaadka keenta
gobolka gedo ee koonfurta soomaaliya waxa uu ka mid yahay gobolada hoostaga maamulka jubbaland waxaana hadda ka soconaya horumar kala duwan oo dhinaca adeega bulshada ah
cabshukuur aad badbaadsan tahay halkaad warkaasi kala socotaan subaxdan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya iminkana wararka ugu waaweyn caalamka waxaana kamid ah madaxweynaha talada maraykanka kasii degaya ee barack obama ayaa waxa uu khudbad dheer uu ka jeediyey shir ay lahaayeen xisbiga dimuqraadiga isaga oo ka hadlay doorashooyinka la filayo in ay ka dhacaan wadanka maraykanka hadka ay ku tartami doonaan haweeneyda la yiraahdo hillary clinton oo saygeedii mar madaxweyne kasoo noqday bill clinton oo markaasi uu sheegay in hillary clinton ay tahay qof aada u wanaagsan islamarkaana cilaaqaad wanaagsan la leh wadamada caalamka haddaba barack obama oo isna hadlay waxa uu sheegay in shacabka maraykanku ay yihiin dad wanaagsan islamarkaana midaysan isaga oo hadalkiisa oo u badnaa maadaama dee laba mar ay usoo doorteen in uu hogaamiyo hadda uu doonayo marka saddexaad in codkii ay ugu shubeen ay ugu shubaan hillary clinton haddaba hadalkan ayaa waxa uu imaanayaa iyadoo ninka si weyn xisbiga jamhuuriga ugu jira ee la yidhaahdo donald trump islamarkaana sheegay in wax weyn uu ka qaban doono waddanka islamarkaana soo galootiga uu ka celin doono uu sheegay in ay u baahan yihiin in shacabka waddanka maraykanka ay doortaan islamarkaana hillary clinton ayuu si aada u weeraray oo u sheegaa in ay natiijo wanaagsan aysan gaarsiin doonin magaca maraykanka hadda caalamka uu ku leeyahayna ay hoos u dhigi doonto haddii ay doortaan inkastoo hillary clinton ay sheegtay in hadalkaasi ay tahay ama hadalkaasi uu yahay dacaayad raqiis ah warkii dunida oo saaka aad kala socoteen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya dhegaystayaal xilligan waa naga intaa warkeenna waxaa soo saaray maxamed yuusuf waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdirasaaq maxamed faarax shiino cidda uu seego isagoo maqal qoraal iyo sawiraba wata waxa ay ka daalacan karaan bejka internetka aan ku leenahay ah radio muqdisho dotnet waadna ku mahadsantihiin la socodka warka iyaga